mahadsan sahro weli xabka waa fariisama qodno inkastoo rabshadihii ay degeen laakiin weli waxaa dhibaato ay ka taagan tahay sidii loo loo soo afjari lahaa dadkii ka kacay suuqa weyn ismoogayadii waxaa jiray in suuqa horta gebi ahaanba sidaan hore u sheegnayba uu basbeelay ha yeeshee laakiin shacabka iyo ganacsatada iyo qeybaha kala gedisanba ay ku mashquulsan yihiin sidii loo samato bixin lahaa goobaha ganacsiga ee ku hareereysan suuqa waxaad arkaysaa gabaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwa yaryar iyo weliba garagacanada iyo kuwa qeybaha kala gedisan ee gaadiidka lagu daaburayo waxaa jira baqaro oo waaweyn oo raashinka lagu keydiyo qeybihiisa kala gedisan iyo sida bagaashada iyo waxyaabahaas oo kale oo ayaguna hareerahaas ku yaalay oo ay dadku aada ugu mashquulsan yihiin halka dadka qaarna ay weli damiinkii ku mashquulsan yihiin dabkana weli waxaad moodaa in uu waxyarun isdhimo laakiin sidii hore uusan ahayn laakiin ilaa hadeertaan aan si rasmi ah loo damin saar waa garta waxaa nagu maqaalaa in khasaaro dad ay soo gaartay uu jiro oo dhowr qof ay dhaawacmeen qofna uu dhintay rabshadaha intii ay socdeen marka isbitaalka iyo ma la xiriirta xaalka sida uu yahay
ha intay rabshadaha jireen waxaa dhacay dhaawacyo soo gaaraa jirtay dadka mar aan xiriiray saraakiisha ugu sarreysa isbitaalka weyn ee magaalada garissa waxay ii xaqiijiyeen in sideed qof oo dhaawacyo kala gedisan oo fufurud ay soo gaartay rabshadihii sideedaas qof oo da ahaan udhexeysa sideed iyo toban sano ilaa iyo soddon sano kulley sida ka muuqanaysa waa dad da'yar ah rabshadihii bay ku dhaawacmeen oo waxay weli dhaawacyada loo adeegsaday hubabka fudfudud sida baangadaha iyo waxyaabaha lamidka ah ilaa haddan dhimashada rasmiga aan ma hayno inta ay la eg tahay laakiin ilaa saraakiishu nooma xaqiijin dhimasho oo istaalka lasoo gaarsiiyey saar waa tahay haatan fiid ayaad joogtaa bal waxaad iga warantaa marka jawiga guud ee magaalada xaaladda ma degtay oo dadkii misdhex socdaan mise weli dadka way taagtaagan yihiin dabkii wuu kacsan yahay bal na yara xasuusi haatan sida xaalka uu yahay
sidaan hore idinkugu sheegaba sahro dadku weli waxay ku mashquulsan yihiin sida dadkay u damin lahaayeen hantidaasna loo badbaadin lahaa sababtoo ah suuqa weyn hanti badan baa ku basbeeshay dad badan baa taasi taajir ah haddana fakiir ah jirta marka maadaama suuqa loo gubtay oo hantidii tiilina ay burburtay ama macnaha sidaa lagu waayey waxaa lagu mashquulsan yahay sida loo samarto bixin lahaa hantida kale oo ku agdhow baqaarada ama dukaamada u dhadhow suuqa marka wax hadda oo qalalaaso wada oo dhibaato wada ma jiro dadku waa dad iska xarooday guryahooda galay iyo dad mataqaanaa ku mashquulsan daminta dabka iyo dad ku mashquulsan sidii ay u samaka bixin lahayn dadka walaalahooda ee hantidooda ay ku dhowdahay in mataqaana dadkaasi uu soo gaaro marka guud ahaan magaalada rabshadaha ugu badan waxa uy ka dhaceen waa faras magaalaha xaafadaha iyo qeybaha kale ee magaalada wax dhibaato ah kama jiro keliya barbarenka ama dhibaatada waxay ka taagneed bartamaha magaalada marka ciidamada ammaankana weli magaalada ay dhex wareegayaan waxay ka baqayaan gobolka markuu dhaco in dhibaatooyinka ay dhacaan marka si ay ammaanka guud u xaqiijiyaan ciidamaha magaalada jooga oo meel marba meel aad ku arkaysa kuwa gabaarida waaweyn wato iyo kuwa yaryar marka waxaa la oran karaa alamaha ammaankana howlahoodii shaqo ee loo idmada ay ku mashquulsan yihiin halka dadkuna ay ku mashquulsan yihiin samaka bixinta hantidaas iyo sida loo soo afjari lahaa dadkii khasaaraha dhaliya ee ka dhacay suuqa weyn ee soogmid waa garta bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan suuqa ma basbeele oo ma ma gubtay mase qeyb ayaa weli nool oo in la badbaadiyay ay suuragal tahay suuqa gebi ahaan ba uu gubtay suuqa horta haddii aan sawir guud ka bixiyo inta badan wuxuu u badnaa cooshado ama mataqaana waxa loo yaqaano balbalooyinka iyo dhista buu u badnaa suuqa taasaa marka dadka u fududeysa in mataqaana durbagu isgaaro oo lasamata bixin waayo sida kale ma aysan jirin daldamisyaa yimid meesha oo isku dayay in mataqaana ay u gurmadaan islamarkaana ay soo afmiiraan dabka ha yeeshee dhibaato aan dhanka biyaha oo barbalada ka haystay ama dhibaato ka haysatay awgeed ayay u suurageli weysay marka hadda shacabkii waxaa laisaga dhex baxay in inay gacanta ku dumiyaan oo ay u isticmaalaan jirgaamo iyo cagaag iyo waxyaaba lamidka ah mararka qaar waxaad arkaysaa shacabka hoteelo yaryar oo ku agdado gagaaban baa jira suuqa caagadaha saaran masirkooda in intay biyo kasoo darsadaan islamarkaana ay isku dayaan bal intii awoodooda inay sameeyaan marka suuqa waa wuu basbeera gebi ahaantiisa haddii aan soo koobo